kooxda yadan waxaanu la baxnay markii hore anu soo nageye golaha wadatashiga iyo toosinta ayaanu la baxnay magacaasi saddex erey buu ka kooban yahay sida aad u arkaysaan oo kala ah golaha iyo wadatashiga iyo toosinta nuxurkiisu waxa weeyaan wadatashiga iyo toosinta soomaalidu waxay tidhaahaa arrin la helyaaba war la helyaaba arrin la heli warka waxaa lagu helayaa wadatashiga marka la wada tashado ayaa wixii macluumaada iyo wixii racyiga dabeetana waxaa ka soo baxaysa taladii loo baahnaayee wax lagu toosin laha waddankeenu shaki kuma jiro in uu u baahan yahay wadatashi badan iyo toosin badan inuu u baahan yahay waddankeenu shaki kuma jiro marxaladda uu waddankeenu marayo waddankeenu waxa weeyaan waddan qaali nagu ah oo aynu jecel nahay maynu siisaneen maraykan walaa sacuudi walaa meel kale walaa intoo laysku daro midna maynu siisaneen waddankeenu qaaligiu nagu yahay waynu jecel nahay laakiin shaki kuma jiro inuu marxalad aad iyo aada u liidata marayo inuu wadatashi iyo toosinba u baahan shaki kuma jiro waddankeena waxaan ku sifeeyaa n hore uu yidhi in badan aan ku celceliyey adduunka waxaa jira ilaa laba boqol oo waddan baa jira waktigan xaadirka ah waxay dhahaa waddan nabadgelyo haysta oo ka liita somaliland la soo heli maayo labada boqol waddan nabadgelyo haysta meesha aan nabadgelyo haysan waxba ma haysato waxbaba ma haysato laakiin waddan nabadgelyo haysta oo somaliland ka liita la soo heli maayo marxaladaynu marayna taasaa si fiican u tilmaamaysa marka la eego taxriirtiisa marka la eego caafimaadka arrimaha caafimaadka marka la eego wadooyinkiisa magaalo iyo miyiba marka la eego adeega bulshada dhinac kastaba marka la eego nin dibadda ka yimi o xagga etoobiya kasoo galay waddankeena ayaa ayaa wuxuu ii sheegayay shalay wuxuu yihi marka jigjian dawladda kasoo degay buu yihi laami caalamiyaa laga sameeyey buu yihi etoobiya jigjiga ilaa togo jaale markii aan togo jaale isa soo taagay xuduudkii ayaa laamidii waayey buu yihi waxaan waddada lagu tilmaami karayn baan cagta soo saaray buu yidhi markaasaan fahmay buu yidhi dawladda iyo dawlad la-aantu waxay kala yihiin markaasaan fahmay buu waddanka heerkaa etoobiya maraya markii aynu dalka soo galay sagaashankii dhegahaygaasaan ku dhegaysanayay b b c da af ingiriisiga barnaamijka foxon africa layda oo ay ka hadlayso jabhadda saa u gashay etoobiya horumarkaa ka samaysay ay ka hadlayso ayagoo dibadda joogoon weli dalkii qabsan ay leeyihiin annakuna snm baanu ku dayan doonaa oo snm sidaa ay wadankoodii gacanta ugu dhigtay baanu ku dhigi doonaa annakuna etoobiya dhagahaygaasaan ku dhigaysa innakaa markaa laynama jeeranayo o laynagu daynayo sagaashanka maantana cirka iyo dhulka inta isu jiraan baynu isu jiraan waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad tiraanyo u leh oo laga xumaado oo u baahan wax ka qabasho wax u baahan wax ka qabasho iyadoo talada sidaa loogu baahan yahay oo toosinta sidaa loogu baahan yahay ayaa xukuumaddeeni maanta ay wadatashigiina ka tagtay toosintiina ka tagtay oo ay golihii oo keliya ku dhigtay ereygaa golaha oo keliya ayay shaqo ka dhigatay waxa weeyaan wixii mudnaanta lahaa lama sii mudnaantiisii wixii aanay sakaara ka diiqsanna waxa laga dhigay buuro waaweyn baa laga dhigay oo lacagta lagu qarash gareeyey iyo salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta iyo culamaa diinka iyo waxgaradka lasoo abaabulay ereygaa lagu soo abaabulay aanu qiyaasi karin ereyga gole waxa weeyaan erey af soomaaliya af soomaaliga dadku ka dhexeeya hadduu midkeenbe erey af soomaaligii yidhaha kaas la ii soo marin soo maray madhagaa galo midkeenbe erey uu qaato oo uu yidhaaho aniga mooje cid kaloo isticmaali karaysaa ma jirto dee waxaynu ku wada hadallada heli mayno waxaynu ku wada hadallada heli mayno golayaal distory way jiraan waa sad waxa weeyaan golaha xukuumadda golaha sharci dejinta allahuma salli calaa nabiyyina maxamed golayaal caynkaasaa jiro golaha guursiguu jira de golooyinka degmadu way jiraan golooyinkaas waxaa cayimaya oo micno u samaynaya golihii may qaadan magacyadaas may qaadan golihii golaha wax micno u samaynaya waxa ka dambeeya golihii la raaciyey ayaa distory ka dhigaya oo sifaynaya oo cayimaya oo golayaasha kale ka duwaya kuwaasaa distoria golahani mar keliya mu odhan golaha distory aanu nahay golaha distory aanu nahay mar keliya maanu odhan waayo sidaasna juhalo uma nihin burburka caynkaasana wadanka lama rabno maanu sheegin gola dastuuriya waxaa jira golayaal badan oo kale golaha ciyaaraha golaha culimada xukuumaddii golaha ka dagaalamaysay ereyga golaha ka dagaalamaysay waxaasoo dadaala gelisay ayaa waxay lahaayeen golihii salaadiintaan u diray nimankii maxay golaha ula baxeen golaha maxay ula baxeen golihii salaadaan salaadiintaan u diray wax ka soo qabta golo kalena way sheegayaan oon dastoori ahayn kanna waxay leeyihiin maxay ula baxeen waxa weeya arrin layaab qolyaha shiinaha waxay ku mahmaahaan waxay ku mahmaahaan ninka macallinka ah ee aragtida dheeri markuu dayaxa ka hadlayuu tilmaamaya dayaxa ka aragtida gaaban farta uu ku fiiqayaa u muuqata fartu dayaxa ku fiiqayo ayuu muuqata wuxuunu leeyahay fartani maxay farihii kale uga soo dhex baxdun buu leeyahy ka aan ka aragtida gaaban dayaxii uma muuqdo kii aragtida gaabna dayaxii uu tilmaamayo ninkii macallinka ahaa ee aragtida uma muuqdo ninkii aragtida gaabna fartiibaa u muuqata lagu tilmaamayo waa halkaynu ka nidhaahno qolooyin baynu leenahay baynu nidhahnaa koob iyo toban indhood leh oo mid keliya uun qodaxda kaga baydha mid keliya uun qodaxda waxa weya masuxaale waxa weya musiibdaxu weya marka waxaasoo golo oo jira oo giddigood sharci waayo shar midna sharci darro maaha ka salaadiintu sharci darro maaha ka ciyaaruhu sharci darro maaha ka culimadu sharci darro maaha waa sharci laakiin waxay kaga duwayn kuwa kale kuwa kale waa distory saddexdan ay dawladdu leedahay iyo aan loo soo dhowaanin waa distory waxa weeyaan oo distoorkaa cayimaya oo sifayda taasi waa taa allahuma salli calaa maxamed maadaama ay dawladdeeni ay miciinsatay ereygaa gole oo ay dadkii ku jahwareerisay oo ay wakti badan ku lumisay oo ay qarash badan ku lumisay oo ay maskax fara badan iyo fikir badan oo aanay u qalmin oonu istaahilin ay arrintii ay rasaastii ummadda kaga dhamaysay salaadiintii ka soo ordhaysay waxaanu goosannay inaanu meesha ka saaro ereygii golaha oo aanu uba diidno waxay ku marmarsoodaan aanu u diidno inaanu ereygii meesha ka saaro salaadiintii baanu markii u horreysay u sheegnay idinkaanu maanta idin sheegaynaa ummaddaanu idin marinaynaaana u sheegaynaa ma istaahilo ereygaasi waxaasoo dagaal ma istaahilo wax ka weyn baanu ku soconnaa waxna ka weyn aynu ku soconnaa waxa weeyaan dhibaatooyinka waddankeena haysan aan soo tilmaamay inaynu wax ka wada qabanno xukuumaddu keligeed wax kama qaban karto xukuumaddu haddayna bilayska bilayska maanta hargeysa jooga caasimadda intileh haddaynan inaku sharciga ilaalin oo aynaan dhowrin inteena kale shicibkii ilan boqol kiiba sagaal iyo sagaashan iyo dheeraad baa shiciba ninka bilayskii sharciga keligii ilaalin kari maayo ninka bilayskii sharciga keligii ilaalin kari haddaynan inteenan ka badan aynaan ilaalin oo aynaan nabadgelyo ku wada dhaqmin nabadgelyana bilays iyo ciidamo inoo inooma hayaan inakaa isu haysanoo ku dhaqmayno ku macaamilayno sidaas awgeed waxaanu goosannay in waxyaabaha ka qiimaha badan ee ujeeddadayada ah ee qasdigayaga ah aanu u gudubno oo arrintan aan gelin intaasoo dadaala ee rasaastii ummadda lagaga dambeeyey aanu meesha ka saaro taasi waa mid allahuma salli calaa nabiyina maxamed waxaanu markaa u bixinay madasha wada tashiga iyo toosinta ayaanu u bixinay waxaan filayaa oo qolooyinkii ergada soo galay ee aanu ka aqbalay aanu isla fahmay in badan oo ka mid ah shuruudda keliyana lagu xidhay taas ahayd in ereygaa gale aanu meesha ka saaro tiina waanu aqbalnay shuruud dambe in aanay jirin ayaanu isla fahmnay oo aanu ku shaqaynayna haddii alla yidhaah wixii talooyin ah iyo tusaale ah iyo wada tashiya halkii baanu ka wadaynaa waxaanu doonaynaa ummadda inaanu ku badbaadino wax ku taro inta ninee halkan fadhiya maanta waa wada garanaysaan in la lexejeela amoojiye fiili maayo in tiradaa u dhiganto oo la lexejeelaa rag iyo dumar waa la buuxaa in uga lexe jeclo badan dalkeenna qaaliga ah maanta in wadanka laga soo heleeftiri maayo cid lamida waa laga yaabaa ha in lasoo helo laakiin cid uga lexe jeclo badan fili maayo nolosha intan rag iyo dumar bale ee maanta halkan fadhiga in lasoo heleeftiri maayo boqol kiiba boqol baanu ku kalsoonahay kalsooni baanu ku soconaynaa allahuma salli calaa nabi halkaasaanu ka wadaynaa xukuumaddu haddii ay soo dhaweyso wada tashiga aanu ku daarnay ahlan wasahlan waa sidaanu jecelahay haddii ay soo dhaweyn weydo dadweynahaanu hordhigaynaa shicibkaanu hordhigaynaa ayagaana go-aanka kama dambaysta ah ilaahay kasakow leh oo dabeeto ama qaadan doona wixii wada tashiya lasoo teejiyey iyo talooyin iyo toosina ama diidi doona ayagaa ikhtiyaarka leh oonu u bandhigi doona hadii alayna waana mahadsantiin dhanka lesina kaasi waxaa ka hadlay xasan bacd oo ka mid ahaa aqoon-yahanada reer somalilan hadaladiisina waxaa ka mid ahaa anoo ku hadlaya magaca golaha aqoon-yahaniinta somalilan oo ka kooban qurbajoog iyo gudajoog dalka gudihiisa haddii aan yaro macneeyo waxa kelifay inuu golahani abuurmo waxaa u sababa golahan wadatashiga iyo toosinta markii ay hadleen qodobo muhiiman ay dadweynaha soo bandhigeen xukuumaddeennu waxay abaabushay dad aad u fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwana oo ay ugu horreeyaan salaadiintii iyo cuqaashii dalkan ahayd aasaaska aynu ku taagannahay ee dhidibada inoo aasay kuwaasoo loo laga dhaadhiciyey qaar ka mida golaha wadatashigu inuu burburinaayo oo baabi'inaayo jamhuuriyadda somalilan markaan arrintaa aragnay ee ay miidiyaha habeen iyo maalinba ka bixi waayeen waxa dhacday inay rag naga midihii is arkeen wax isweydiiyeen markii dambena ay abaabuleen iyagoo gudaha iyo dabadaba jooga inay teleconference samaystaan qaarkood markii dambena ay shur ku qabsadaan magaaladan hargeysa gudaheeda markii arrintaas aanu isla eegnay waxay noogu muuqatay in aanu abuurno magacan golaha aqoon-yahaniinta ah oo aanu bulshada somalilan u macnayno waxa lagu jaahwareeriyey inkastoo aanan in badan sharxayn oo xasan si wacan u dhigay hase yeeshee xukuumaddeenna oo ay ku jiraan wasiiro qaarkood w d h d holder inay ku murmaan oo ay caalamka soo hor dhigaan golaha wadatashiga iyo toosintu wuxuu duminayaa oo baabi'inayaa dastoorka qaranka ah waynaynu garanaa golaha wakiiladu waxa macnaynaya waa wakiilada oo ah waxay metelayaan dadweynihii soo doortay magaca gaarka ah iyo magaca guud bulshada waxaa loo dhigaa markay marayaan iskuolka elementariga ah kalaaska saddexaad waxaan u arkaya inay ceeb ku tahay xukuumadda somalilan shacabka somalilan inay muran geliyaan oo ay macnaheeda ka dhigaan waxaanu ahayn waxay hore u dhacday golaha xukuumaddu inay shir jiraa'id qabteen oo golaha salaadiinta iyo cuqaasha ay yidhaahdeen ninka dawladda ka hor yimaada mushaharkaanu ka jaraynaa waa ayaan daro waa aqoon daro waa garasho la-aan maantana tii mid la mid a ayay ku dhaqaaqeen waxaan u arkayaa kollaba aan aaminsanahay inaanay golaha wasiiradu arrintaa dood ka samayn ee wax in gaarihii ay go'aansadeen markii aanu aragnay hawshu siday u socoto waxaanu go'aansannay inaanu bulshada u soo jeedinno waxa aanu nahay golaha aqoon-yahaniintu way ka madax bannaan yihiin golaha wakiilada somalilan way ka madax bannaan yihiin golaha guurtida way ka madax bannaan yihiin golaha xukuumadda way ka madax bannaan yihiin golahan wadatashiga waxa weeyaan aqoon-yahaniin dalkan u dhalatay oo guda iyo dabadba leh oo cid walba ka madax bannaan ujeeddadooduna waxa weeye oy u taagan yihiin inay si aqooni ku dheehan tahay oo macno samaynaysa afkaarahooda ay bulshada ugu soo di ugu soo duwaan walaalayaal xukuumaddu waxay ku andacootay golahani wuxuu burburinayaa somalilan haddaan in yar isu taago somalilan waxa dhalay s n m s n m-na waxa dhalay raggii aasaasay oo ahaa toddoba nin oo inta nooli inta aan ogahay saddex nin yihiin labana ay halkan fadhiyaan mid waa xasan ciise oo noqday madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee uu dalkan yeeshay noqdayna ninkii dalkan qabtay isagii cabdiraxmaan tuur inteyna kalena aynu daba soconnay cabdiraxmaan oo allaha u naxariis uga furgalay xasan ciise wuxuu u taagan yahay ninkii dalkan gooyey xasan ciise wuxuu u taagan yahay ninkii siddeed iyo tobanka mey sameeyey maxamed xaashi isagoo labaatan jira iyo carruurtiisa iyo reerkiisaba ka tegey golaha wasiirada iyo madaxweynuhuba maalintaa may aaminsanayn inay ka midha dhalinayaan magacaysu taageen madaxweynuhu wuxuu ahaa gacanta midig ee jamhuuriyadda somalilan waktigii la odhan jiray ee uu hogaaminayey afweyne waxay soomaalidu ku mahmadaan arrin baa jirto la yidhaahdo kab kaneeca loo talay kaba tolaha lagu tolay tolanka geedka laga jaray ninka tolotolo yahay tusaalahaasi wuxuu yahay kaneeco waynu garanaynaa inta ay leeg tahay siyaasa siyaasa bahalka lagu tolay kaba tolaha lagu tolay kabtaa gacanaa qiyaasa geedka tolanka lagu jaray balgarta ninku tolotoluu yahay tusaalahaa waxaa u taagnaa xasan ciise maxamed xaashi intii godka gashay iyo intaan ogahay ninka la yidhaahdo cabdisalaam axmed yaasiin waa raggii asaasay isnaanta kama hadlaayo taageerayaashii markii dambe aynu isku duunaanay in ay xukuumaddu ummadda somalilan isu soo hortaagto waxaan sakaara ka biirsan ahayn oo aan macnaba samayn ahayn oo aqoontayna iyo macnahaynaba ka dhigaayo siiro golaha ay hogaaminayaan raggaasa somalilan baabiinaya waxaa maskaxdayda ku soo dhacday ilmo yar iyo laba dumar isku qabsaday dabeete waxaa la isula yimi qof aqoonyahana waxgarada waxaa la ilmahan ba anaa dhaliya anaa dhalay waa la kala garan waaya ninkii go-aanka saarayy wuxuu yidhi mar haddaan isku qabsataydaan markhaatina haysan waanu idiin kala goynaynaa tii dabashadeeta adayaan la kala goynay siya siya siya anigu maan dhalinay tilmaantaa waxaan usoo qaadanaya golahan wada tashigu waanu goor ahaana kula hadalnay mar walbana yidhi war anigu waxani wax macnaaba nooga samaynaye haddii lagu murmaayo dawladda u dhiiba weliba magacay waa soo bixiye waxaan leeyahay madaxweynaha adduunka taariikh baa dhacda run ahaantii waxaa ku soo kortay guri nin xikmad leh uu leeyahay somaal lagu maamalayo garka inasa weynaa loo geysan jiray waa awowga madaxweyne waxaan leeyahay taariikhdaasi yaanay noqonin taariikhaadan ku dhacday soomaalida waxay ku maahmaadaa inaciga lagu reeree tuwacnaa laakiin waxaan leedahay waxaa ka reebtaa tuwacnaa madaxweynaha jumhuriyadda somalilan axmed maxamuud maxam- axmed ilaali. waayo reer abtigii kursigay saareen macaarad bay ku dabagaleen waxaa lagu eedaynayaa in dalka oo dhan iyagoo ay qaateen oo aanay waxbaba reebin reerku uu ka soo jeedee reer daahir dalkaa dhan guda iyo debed inaan shaaha karaysaa kagama jirto shaaha inankana soo toosiyada kagama jirto miyaanay guuldarro ku ahayn miyaanan lagu gof ahayn miyaanu gefka isaga u keenin miyaanu gefka isaga u keenin waxaanu leenahay madaxweyne golaha aqoon-yahanin way kula shaqaynayaan waanu ku berber taaganahay waanu ku horo soconnaa waanu ku boosacnaa kuma ridayno waanu ku toosinaynaa ciddii kugu kacdana annagaa ugu horeyna golaha annaga ma tagno waa kuwaana yidhi annagu waxbaba gacanta kuma hayna qalin baanu haysanaa kutubka qur-aankana gacanta kalean ku haysanaa waxa looga baqdaa looga qayliyaa waa aqoon daro waxaanu leenahay oo aan ku soo dhawaynayaa oo aan hadalka kaga baxayaa waxaynu naha somalilan ha noqoto lakin anigu waxaan leeyahay somalilan dal iyo dadba ilaahay ha barakeeyo wasalaamu calaykum dhanka kale iyaguna halkaas waxaa ka hadlay axmed ibraahim xasan waxaana uu sheegay in xukuumadda somalilan looga baahan yahay in siyaasadda laba togleynta ah ee kula dhaqanto soomaaliya ay bedesho una bedesho sidii ay dalka u gaadhsiin lahayd aqoonsi hadalladiisina waxaa ka mid ahaa waxa aad la socotaan in markii madashani ay samaysantay aanu soo hordhignay dadweynaha iyo dawladda iyo ciddii kale ee danaanasaba lix iyo toban qodob oo aanu ku dhalaynayno dawladda dawladduna aanay weli midna aanay ka jawaabin ama aanay wax ka soo ceeran haddaba inta lagu jira wareersan yahay muxuu yahay magac iyo tafaatiishiisa iyo wax noocaas oo kale ah ayaa anaku waxaanu garanay bal inaanu lix iyo tobankii qodob kolba qaar aanu dadka u fasilno oo aanu u sharaxno kolba waxaanu uga jirno ah bay ma garanaysaa kolba waxay ah dee evidencio aanu aanu soo aanu soo saarno marka annagu waxaanu jecel lahay maanta mid ka mid a qodobadaa qaar ka mid ah mid ka mid a inaanu aanu yaro takaasiileeno oo aanu iga sheegno qodobkii ugu horeey wuxuu ahaa midmadowga soo galay gooni istitaagga iyo iyo iyo iyo xornimada somalilan ayuu ayuu ahaa markii ay dawladdu ay ka baqday in si toosa ay inoo geliso soomaaliya ama ay inoogu celiso wixii la odhan jiray jamhuuriyaddii soomaaliya ayaa waxa ay bilowday in si sibiq sibiqa oo yaryar ay inoo geliso ama ay inoogu samayso waxa la yidhaahdo federalismka soomaaliya ka jira oo maalin maalmaha ka midu intaynu soo toosno in aynu ogaano inakoo soomaaliya ku dhex jirna waa sida imaka ay ku socoto arrimuhu taa waxaa caddayn u ah go-aamada iyo habdhaqanka ay dawladdu ay ku waddo shirarka ay la yeelato soomaaliya oo ugu dambeeyey kii ay turkiga ku kala seexdeen arrimaha hawada ee waddanka distoorkeennu wuxuu mamnuucayaa bataatanba in hawadeenna iyo dhulkeenna iyo beddeennaba aan laga tala jirin ama aan lala qaybsan dawlad kale soomaaliya haba ha iskaba joogtee ayaa hadalkeeda baddaataa ilaahay naguma keeno taana distoorkeynu markaas sidaasuu sheegaya waxaana taasi ay tahay qodobka labaad ee qaybta koowaad ee distoorkeenna waa waxaad baalan kartaan midda kale wax kastoo heshiisyada ay dawladdu soo saxeixdo ama ay la gasho dawladda soomaaliya waxyaalaha inooga sheegto ama ay inooga warranto iyo waxyaalaha dawladaha kale ka warramaan ama ay soomaaliya ka sheegto waa had iyo jeer waa mid cirkiiyo dhulkiis ku jira oo aad iyo aad u kala fog kaba soo qaad kii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaabuu ku faanay in heshiiskaa ugu dambeeyey ku saabsan hawadu uu tusaale u yahay in reer waqooyigu uu yidhaahdo waawahayda reer waqooyi waxaan u malaynaya wuxuu u jeedaa somalilan laakiin afkiisu waa ku yar adag tahay inuu yidhaahdo kelmaddaa somalilan in reer waqooyigu ay aqoonsadeen ama ay garteen markii ugu dambeysay dee ay waxay soo socdaanba inay ka mid yihiin dadka jamhuuriyadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya inay ka mid yihiin wasiirkiisa gaadiidka cirka sidoo kale wuxu uu tilmaamay oo isaguna uu yidhi haddii hargeysa laga dhigay meesha uu xafiisku yahay xafiiska laga maamulo hawada de waxba kuma jiraan buu yidhi waayo de hargeysa waa magaalo ka mida soomaaliya buu yidhi iyo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa magaalo ka mid a haddii uu heshiiskaasi uu yahay de sidaa ay kuwaasi u sheegayaan ama madaxdaasi u sheegayaan soomaaliya oo aad iyo aada uga duwan dee sida ayagu ay inoogu warramaan dawladdeynu inoogu warranto macnuhu waxa weeye markaa de heshiisku waaba waaba wax kama jiraan weeye waa mid buro weeye marka waa inay ka hadashaata war saas ma aha maogtay oo yidhahda waaba waxna ma jiraan haddii kale waa waxay la la aqbalsan yihiin weeye
mar kasta oo dawladdeennu ay heshiis la soo saxeexato soomaaliya waxa ay inoo sheegta dawladdeennu iyo waxa soomaaliya ka soo baxa amaba dawladaha kale ama ha dhexdhexaadiyaan ama hawdhown dabadaha wadahadala ee inooga warramaan waxa weeye had iyo jeer mid cirkii dhulka isku jirta oo kala fog weeye kaba soo qaad masalan heshiiskii dubay lagu kala seexday ee dhex maray madaxweyne siyaanyo iyo ninkii la odhan jiray sheekh sa- shariif ee madaxweynihii hore soomaaliya ahaa isagoo ka hadlayo heshiiskaas la- ay labada madaxweyne markaa kala seexdeen ayaa wasiiro dowlaha dowladda imaaraadka ee arrimaha dibadda wasiiro dowlaha arrimaha dibadda dowladda imaaraadka oo magaciisa la yidhaahdo anwar maxamed gargaash ayaa wuxuu yidhi and this is his own words kelmadahan markaan sheegayo waa kelmadihii afkiisa ka soo baxay dhinacyada oo dhami waxay raadinayaan xal qancin kara qancin kara oo muwaadiniinta oo ummadda soomaaliyeed midaynaya baaqan ka soo baxay hogaamiyaasha soomaaliduna waxa ay caddayn u yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed waa hadalku ka soo bax hadalii ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka haddii aad doonaysaan ad aragtaanna waxaanu haynaa website-kii iyo qoraalkan iminkaan idisiin doono oo tafaasiisha ku saabsan warkan iminkaan idisiinayno aad ka helaysaan wel hadalkaa ka soo baxay wasiirka haddii uu dee sax yahay iyo hadduu qalad yahayba ilaaha roorta inaga og laakiin dowladdeennu mar naba kamay hadal ha yeeshee ma noqon kartaa waxaa jirta maahmaah ingiriisi oo la yidhaahdo silence means consent yani haddaad wax ka aamusto waxa lagu yidhaahdo aad ka aamusto dabe waxaad dee aqbalsan tahay oo aanad aanad dee magaranaysaa aan aan waxba ka qabin marka ma ma noqon kartaa de inay wixii waxay ayagu ogol yihiin ay tahay haddaan mid ka tilmaamo habdhaqanka dawladda ay ku maamusho wadahadallada ma jiro mer keliya oo dawladdeennu xoolaha ay la soo saxeexato soomaaliya ama cid kaleba ama ha ahaato soomaaliya ama dawlad kale ama shirkado ama waxqodo oo kale ay ay ay la soo seexato oo ay hor keento baarlamankeenna si looga doodo oo wax layska weydiiyo oo markaa baarlamanku ama ansixiyaan ama diidaan oo waxa ay u kala qabsan yihiin hay-adaha dawladdu waxaynu leenahay hay-adaha dawladdu way kala checks and balances baa jira halkaa arrintu waaba ka baxdaba oo jigs balance waxaa jiraa ma jirto hay mar markaa aan annagoo ka qayb galnay shir lagu qabtay maansoor maalin dhaweyto ay soo abaabishay kulliyadda la yidhaahdo nabadda iyo xalinta khilaafaadka waa bishan afar iyo tobankeedii shan iyo tobankeedii ayaa waxaan weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka oo nagala qayb galay shirka ah ayaan war jibson balance kibado maxaa uga qayb gashaan had iyo jeer shirarka soomaaliya lala lala lala gelayo idinkoo ah yacni hay-addii sharci dejinta executive ma tihidina waxaad tihiin baarlaman baa tihiin marka maxaa uga qayb gashaan kuwii noo ilaalin lahaa ee baari lahaa ee oran lahaa war maxaa soo qabateen iyo heshiiska matusa iyo weydiina dabageli lahaabaa tihiin maxaa maxaa maxaa uga qayb gelaysaan wuxuu igu jawaabay dawladda soomaaliya ayada qudheeda wufuuddooda toddoba xubnood baa ku jiray wufuuddii ay ay ay noogu noo soo dirtay istanbul yimid macno waxa wey waa waa alla kariim waa- maanta waxay noqotay inaynu kuma dayano baarlamanka soomaaliya waxa ay si waxa ay habdhaqankooda iyo wax u maamulaan inaynu ku dayano marka waxa weeye taasi waxay tusaa waa masalan waa xisaabiye oo kale iyo nin lacag haya iyo ninkii auditorka ahaa oo la yidhaahdo wax wada wax wada qabta dhanka kale iyadana halkaasi waxaa ka hadlay amarwo fayse maxamed maxamuud waxaana ay sheegtay in dhalinyaro badan tahriibeen waktigii ay xukuumadda siiraanyi dhalatay iyadoo ay sheegtay in tahriibku sii bada sii farabatay waxaa kaloo ay dhaliilo u jeesay xukuumadda hadalladeediina waxaa ka mid ahaa maanta oo ay maalintu tahay maalin weyn oonu bedelay magacii la isku haystay ee ummadda lagu jahwareeriyey waxaan ka hadlayaanu xukuumadda magaca lacagta dhaqaalaha eenu ka yaabnay ku bixisa ee leh maanta magacaa ka hadla magacaa ka hadla magacaa ka hadla ee gelitay carruurta tahriibtay ee badda ku dhammaatayna wax ku qabataa fiicnay waayo hooyooyin waxa goblamay maanta waa hooyooyin maalintii riyaale waxaan xasuustaa madaxweyneho maalin intuu ka hadla yidhaahdo haddaanu anagu qabsano carruur dambe tahriibi mayso laakiin tiimeeday way beenowda maanta inta tahriibtay maalintu riyaale haystay inta tahriibtay maanta inta tahriibtay maskaxdiisu ma soo koobi karto malaha tiifiyada ma daawadaan malaha ma arkaan un maxay hayday inay een, dhi- dhibaatada dhalinyarta maanta taagani dalka meelahaan waxaan mari jiray barakaad iyo horteeda markaan tegay iyo tala sooma horteedan dhalinyar badan oo jaraa'id intay haysato wax akhriyayso oo aanad bari karayn markii hore laakiin iminka xabadi ma joogto ma ogaba badii baa mee ciyaalkeeni badii baa kalluun ay ka dhigteen oo kalluun bay noqdeen markaan waxaan odhan lahaa intaad isku mashquulinaysaan golaha cusub tahriirta ka hadla hooyooyinka goblamay ka hadla shaqa abuurkan cadaalad u sameeya cadaalad dara haysata carruurta maxay ka tahriibtay cadaalad daray ka tahriibtay cadaalad hadday haystaan may tahriibeen shaqadii ay heleen markay maanta helaanee ninkii eebalaasku keeno ee iskuulkii dhameeyo ku kale oo hebel wado oo wasiir wado ayaa shaqadii la siinaya kii helayna waa laga qaadaya cadaalad daraday ka tahriibeen cadaalad daraday ka madheen cadaalad dalka u sameeya wax kale ha qabanina cidna wax kale idinkama doonayso cadaalad un gaadhsiiya dalka somaliland waayo maalintii hore waxaa laydinku doortay cadaalad baanu qabanaynaa baa tidhahdeen laakiin waa beenayseen maydaan qaban waa ka been abuurteen laaluushka ka daaya dalka laaluushka ka daaya guryaha sidi anu imika waxaan ogahay guri si- in- ku yaala biibsiga oo ka soo horjeeda gurigu cabdila cabdiraxmaan ciro in loo sha- hagaajinayo ka kasoo horjeeda xirsi baa iibsaday sideetan kun oo doolar buu siistay dalka isagoo wuxuu ku qabtaa dhaami lahayd awal muunu guri lahayn guryaha dawladda ee ragga qaarkaa loo xidhay ha laga daayo meelo badan oo la iibinayaan ognahay imika onu soo sheegi doonaa onu soo caddayn doonaa oo la iibinayaa jirtaa ha laga daayo lacagta dhaqaalaha carruurta tahriibasa waxa loogu sameeyo dalka waxa loogu qabto